maanta waxa aan warbixin yar idinka siin doonaa insha allahu tacaala doorashooyinka somalilan iyo halka ay marayaan ilaa hadda waxaa si wanaagsan u socda jadwalkii doorashooyinka aqalka sare waxa uu marayaa in diiwaangelintii ay noo soo gabagabeyn doonto caawa odayaasha tababaradoodii maanta ay socdaan beritoolena hadaljeeyintii musharaxiinta ayaa inooga farbi doona afsiyoone sidoo kale saddexda cisho ku xiga talaado iyo arbaca iyo khamiisna doorashada inoo dhici doonta insha allah nagu dhowaan sii doono jadwalka kala horeynta musharaxiinta meel fiican wax noo marayaan xagga amniga shirar badan baa noo qabsoomay waxaanu wada fadhiisanay taliyaha booliiska iyo taliyaha amisom ra-iisul wasaare hojeergareynayay shirka amniga sidoo kale waxaa laisla qaatay in afisyoone iyo eryada iyo nabadgelyada guddiga iyo ergeda iyo intaba insha allahu tacaala si wanaagsan ay u qabsoomi doonaan sidoo kale waxaa laga hadlay doorashooyinka iyo sidii golaha shacabka hore ugu bilaamima sidoo kale waxaa wasiirka maaliyadda iyo taliya xijaar iyo prime ministerka iyo tiimka sidoo kale ka wada hadleen in isagana sidoo kale arrimihii dhaqaalaha iyo dadejintoodii iyo sidii loo fulin lahaa heshiisyadii dhaqaalaha ee ku xusnaa habraaca taasna waa waa isla qaadanay dhammaantii waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in si qurux badan doorashooyinku inoogu dhammaan doonaan jadwalkiisiisi buu ugu socdaa insha allahu tacaala jadwalka aqalka sare marku dhammaadana waxaan ku xijin doonaa inaan xareyno ergeydii golaha shacabka soo xuli lahaa iyagana sidaas insha allahu tacaala ayaan kusii wargelinaynaa